bsm illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cla ashraf اlanbiyaai wاlmursaliin sayidina muxamedi wcla aalihi wasaxbihi ajmaciin waa cashirkeenii boqolaad ee cashiradii kitaabkii suwar min xayaati saxaaba dhinaca kale waa darsigii ama cashirkii koobaad ee taariikh nololeedka saxaabiga jaliilka ah ee rabiicata ibni kacab rabiica ibnu kacab saddex boqol iyo koob iyo lixdan qaala wuxuu yidhi rabiica ibnu kacab wuxuu yidhi isagoo isagu iska sheekaynaya kuntu waxaan ahaa fatan gaban ama wiil yar xadiida sinni oo da-diisu yar tahay ayaan ahaa lamaa markii ashraqad ay nuurtay nafsii naftaydu ay nuurtay ay siraadantay waa nal dansan marka nalka la daaro su u daarmo oo kale saas weeye lamaa markii ashraqad ay daarantay nafsii naftaydii binuuril iimaani iimaanka iftiinkiisa iyo nuurkiisa markii naftaydu ay ku daarantay sida nalku u daarmo oo kale waxaan ahaa wiil gaban ah oo da-yar oo wamtala-a uu buuxsamay fu-aaddii aniga qalbigaygu bimacaani lislaami islaamka rumayntiisa iyo fahamkiisa iyo garashadiisa uu ka buuxsamay walamaa markii igtaxalad ay ku kuulatay caynaaya labadayda indhood markii ay ku kuusheen bimar-a rasuulillaahi rasuulka ilaahay aragtidiisa awala maratin markii ugu horreysay markii koobaad oo labada in labadayda indhood ay rasuulka arkeen baa laga wadaa indhakuulku indhaha way qurxiyaan marka ruuxaad jeceshahay markaad aragtana indhahaagu way ku qaboobaan oo way ku farxaan sidai indhakuulkii oo kale way ku qurxonaadaan marka waa tashbiih baa laga wadaa waxaa lagu shabahayaa sida indhakuulku ay indhaha u qurxiyaan yaa aragtidii indhahaygu ay nabiga arkeen ayay ugu qurux badnaadeen sidii indhakuulka oo kale walamaa markii igtaxalad ay ku kuulatay caynaaya labadeyda indhood bimar-a rasuulilaahi rasuulka ilaahay aragtidiisa sala allahu calayhi wasalama awala maratin markii ugu horreysay oon arko yaan axbabtuhu rasuulka jeclaaday xubban jacayl iyo kalgacalo ayaan jeclaaday kaasoo malaka calaya iga qaatay aniga igala wareegay kulla jaarixatin xubin kasta oo min jawaarixii xubnahayga ka midaba igala wareegayba jacaylkiibaa aan rasuulka u qaaday yaa iga qaatayba jidhkaygii wa uulictu waxaan aada u sii jeclaaday waa shaqafka oo kale waa darajo walacu iyo shaqafka iyo himaamka iyo cishqiga waxaas waa darajaad kala duduwan oo jacaylka ah marka xubbigii caadiga ah maaha waa darajo kasii sarraysa wa uulictu waxaa la i jeclaysiiyey bihi rasuulka walacan jacayl kaasoo sarafani ilowsiiyey oo iga leexiyey oo iga duway can kulli maa cadaahu wax kasta oo ka soo hadha oo la jeclaado oo dhan ayay naftaydii ka leexatay jacaylkii iyo kalgacaladii aan rasuulka u qabay yaa wuxuu iga leexiyey wax kasta oo dhan wax kale oon jeclahayba amaan sida rasuulka u jeclahayna ma jirto faqultu waxaan ku idhi fii nafsii naftayda un anoo la sheekaysanaya waxaan idhi daata yowmin maalin maalmaha ka mid a way xaka wargablame ama hooge yaa rabiica rabiicow isagoo naftiisa la hadlaya lima maxaad laa tujaridu ugu badhxi ladahay ugu badhaxbeeli ladahay dheh ugu badhaxbeeli ladahay nafsaka naftaada likhidmati rasuulillaahi rasuulka ilaahay u adeegidiisa maad u go-did maxaad wax kalaba ka qabanaysa howl kale maxaad u qabanaysa maad u go-did lima maxaad laa tujaridu nafsaka naftaada aada ugu go-i ladahay aada ugu barax beeli ladahay likhidmati rasuulilaahi rasuulka ilaahay oo adeegitaankiisa sala allahu caleyhi wasalam baraxa waxaa laga wadaa yacni maxaad rasuulka odoo adeegta iyo shay kale maxaad isugu isugu daraysaa maa tan u go-didu isagii baa isla hadlaya wuxuu leeyahay icrid u bandhig nafsaka naftaada caleyhi rasuulka u bandhig oo waxaad tidhaahdaa rasuul allah waxaan jeclahay inaan kuu shaqeeyo fa in radiya hadduu raalli ka noqdu ogolaado bika adiga sacidta waxaad ku liibaanaysaa biqurbihi dhowaanshihiisa ayaad ku liibaanaysaa wa fusta waxaad ku guulaysanaysaa bixubbihi jacaylkiisa waxaadiita waxaad nasiib u helaysaa xadigii wey xadigii nasiibkii waxaadiita waxaad nasiib u helaysaa bikhayri addunya waalaakhira aakhiriya adduunba khayrkooda iyo wanaagooda markaan go-aan kaa gaadhay uma markaa kadib maa labistu maba sii raagraagin an caradtu inaan u bandhigay nafsii naftayda calaa rasuulillaahi rasuulka ilaahay aan u bandhigay sala allahu caleyhi wasalam oon idhi rasuul allow waxaan rabaa inaan ku adeego oo warajowtuhu aan weliba ka baryo an yaqbalanii inuu iga yeelo fii khidmatihi u adeegidiisa inuu iga yeelo yaan haddana ka baryey falam yukhayib waa rasuulka ilaahay miyaa qof ee hoojinaya falam yukhayib ma hoojinin rajaa-ii rajadaydii rajadii aan ka qabay inuu aqbalo ee ima hoojinin ima hoojinta waxaa la rabaa hoojinta waxaa la idhaha markii waxaad dalbatay laguu diida dee falam yukhayib rajaa-ii rajahaygii ma hoojinin yacni ima diidin wa radiya wuxuu raalli ka noqday oo aqbalay biya aniga an akuuna inaan ahaado khaadiman lahu mid rasuulka u adeega mar hadday sidaas noqotay fasirtu waxaan noqday oon isu bedelay mundu laga soo bilaabo daalika alyowma maalinta ayada ah alzamu inaan uga dhowaansho badnahay ama aan ugala socod badnahay ama aan ugala xidhiidh dhowahay linabiyi nabiga sala allahu caleyhi wasalam min dillihi hooskiisa qof iyo hooskiisu miyay kala hadhayaan soo laba qof oo aan kala hadhayn maaha soo laba shay oon kala hadhayn maaha qof iyo hooskiis marka waa mubaalaqo uuntanna maahane hooska cidinama sida hooska qof hooskiisa oo kale ma noqonays laakiin wuxuu yidhi siduu hooska haddii la eega buu yihi hooska iyo hooska nabiga iyo aniga ani aniga ayaa ugala socod badnaa maaragtay nabiga maxaa jira hooska marmar uusan jirin ayaaba jirto oo markii uu iftiin jiray iyo inuusan jirin baa suurowda ama qoraxdu markay cirka ku badhantay iyo marar badan buun hoos ku jirin fasirtu waxaa noqday buu ihi mundu laga soo bilaabo daalika alyowma maalinta iyada alzama kii ugala socod badan ugala dhowaansho uga dheganaansho badan uga dhowaansho badan linabiyi nabigii alkariimi ee sharafta badnaa min dillihi hooskiisa asiiru waan soconayay macahu rasuulka ayaan la soconayay aynamaa meeshii saara uu u socdo meel alla meeshuu rasuulku aado ayaan u raaci jiray oon ula socon jiray wa aduuru waxaan ku wareegi jiray fii falakihi meesha uu ku socdo falaga waxaa la yidhaha wadada aad ku socoto ood ku wareegto kayfa maa sidii daara uu rasuulku ugu wareego wadadiisa ayuun baan ula socon jiray tan dambe wa aduuru rasuulku falag ma ah falag kuma wareegayo falaga waxaa ku wareega al ajraam asamaawiya ayaa ku wareega qoraxda iyo dayaxa iyo xidigaha iyo kawaakibta kale iyo waxaasaa ku wada wareega iyo nujuumta ayaa mid walba wuxuu leedahay wado saa u wareegaysa marka waxaa lagu shabahayaa iyada tanna yani meel alla meeshuu rasuulka aadoon baan ula socday wey ee falag hadda rasuulku kuma soconayo oo waxaasoo dhan waa tashbiih hadalka ayay qurxiyaan muxasanaad badiiciya layidha ama balaaqa la yidhaha balaaqo ayaa lagu yidhaha af af carabiga soomaaligana suugaan baa la yidhaha wa aduuru waxaan la wareegayay fii waxaan ku wareegayay ama ku wareega caddaysanayay uun fii falakihi rasuulka jidkiisa kayfa sidii kayfa maa sidii daara uu ugu wareego isna famaa ramaa bidarfihi famaa ramaa ma ma dhuganin ama ma eegin ama ma fiirinin ama ma jalleecin waa iskooda intaasoo dhan bidarfihi ishiisa maratan mar naxwi xaggayga weligii ishiisa iguma soo fiirin xaggayga ma dhuganin xaggayga ma soo jalleecin xaggayga ma soo fiirinin ilaa hadduu yeelo mathaltu waan boodi jiray oo waan degdegi jiray waaqifan aniga oo taagan bayni yadayhi laba hortiisa hortiisa ayaan istaagi jiray aan intaan taw idhaahdo ayaan hortiisa istaagi jiray ilaa hadduu isoo fiiriyo mathaltu taw ayaan soo dhihi jiray waaqifan aniga oo taagan bayna yadayhi hortiisa wamaa tashawafa uma baahanin rasuulku sala allahu calayhi wasalam lixaajatin arrin oo min xaajaatihi waxyaabihii u baahnaa ama u muraadayay ka mid a ilaa hadduu u baahdo wajadanii wuxuu i heli jiray uun musrican aniga oo u orday oo u dhaqsaday oo u cararay fii qadaa'ihaa xaajadaa ama baahidaa rasuulku uu leeyahay in aan u gudo oon u keeno oon u meel mariyo wa kuntu waxaan ahaa buu ihi akhdimuhu kii rasuulka u adeega nahaarahu maalintiisii kullahu kullahu maalinta dhan waan u adeegi jiray rasuulka sala allahu caleyhi wasalam fa ida nqada nahaaru maalintu haddii ay dhammaato oo qoraxdu dhacdo oo wasalla alcishaaa salaada cishahana uu tukada rasuulku sala allahu caleyhi wasalam alakhiirata ee dambe cishaha dambe waa cishaha un ta horena waa maqribka alcishaaeen baa laisku yidhaha oo waaawaa uu u dunmo rasuulku ama uu hoydo ama u dheelmado ilaa ilaa beytihi gurigiisa uu gurigiisa ku noqdo ahamu waxaan damci jiray bilinsiraafi inaan iska taga anna oon idhaha khalaas maantao dhan baad shaqaynaysay rasuulku gurigiibuu galay cishihiibuu tukaday gurigiisu gal iska bax laakiin hase atee maa albathu ma maanan maaragtay sii joogjoogaynin yacni fikirka ah iska tagta ma aanan ku tegaynin an aquula inaan fii nafsii naftayda aan idhaahdo yacni markay igu soo dhacdo war iska tag isla kolkiiba yacni anoon meeshii ka dhaqaaqin yaa waxaa igu soo dhici jirtay oo nafteyda u sheegi jiray inaan idhaaho ilaa ilaa ayna xaggeebaad tamdii aadaysaa yaa rabiica rabiicu xaggeed u kacaysaa isagaa isla sheekaysanaya markii uu damco uu yidhaahdo maanta oo dhanna waad adeegaysay rasuulku sala allahu caleyhi wasalama salaaddii cishaha wuu tukaday haddana guryihiisiibuu galay ee marka orodoo iska naso markay naftaydu saa ay tidhaahdo yaa isla kolkaaba waxaa igu soo dhacaysa fikir kaloo dhahaya war xageed aadi saas weeye marka laakini hasaatee maa albathu ma haba yaraatee ma sii joogaynin ilbidhiqsina ha ahaatee an aquula fii nafsii naftayda inaan ku idhaahdo ilaa ayna xaggee baad tamdii aadaysaa yaa rabiica rabiico rabiico xaggeed u kici maxaa jira falacallaha waxaa laga yaabaa tacridu inay inay u timaado ama ay la soo gudboonaato tacridu inay la soo gudboonaato lirasuulillaahi rasuulka ilaahay sala allahu caleyhi wasalam xaajatun wax baahi ah rasuulku inuu wax u baahdo ayaa dhici karta fi leyli habeenkii iyadooy habeen tahay yaa laga yaabaa inuu wax u baahdo fa ajlisu waxaan iska fadhiisan jiray buu yihi calaa baabihi qolkii uu rasuulku galay albaabkiisa ayaan fadhiisan jiray walaa ataxawalu kamana wareegaynin can catabati beytihi rasuulka guriga uu galay gurigaa hortiisa meesha hortiisa ama fayaaradiisa xagga ay xaggaa toona ugama dhaqaaqi jirin ugamana wareegi jirin halkaas ayaan ku sugi jiray oon islahay hadduu rasuulku intuu soo baxo wuxuu yaraha baahdo yaan lagu waayin waqad kaana wuxuu ahaa rasuulullaahi rasuulka ilaahina sala allahu calayhi wasalama yaqtacu leylahu habeenkiisa kii gooya habeenka wuxuu waqtigiisa ku qaadan jiray qaa'iman isagoo taagan yusallii oo tukanaya salaatuleylka saacado badan buu salaatuleylka tukan jiray fa rubamaa waxaa laga yaabi jiray samictuhu inaan maqlay rasuulka bannaanka anigoo guriga bannaankiisa fadhiya fayaaradiisa anoo fadhiya yaqra-u isagoo rasuulku aqrinaya bifaatixati lkitaabi faatixada isagoo aqrinaya famaa zaala rasuulku iskama bedeli jirin yukariruhaa inuu ku celceliyo ku celceliyo ku celceliyo haziican min alleyl qayb dheer oo habeenka ka mid ah qayb dheer oo habeenka ka mid ah habeenka oo saddex meelood loo dhigay meel ama uun qayb ka mida oo aan yarayn saacado dheer wey haziicu xataa intii amalla aan ka daalo marka fa atrukuhu markaasaan markaasaan tegi jiray oon dhihi jiray marka rasuulku ma soo baxaye orooda iska seexo ow amase taqlabanii ay iga adkaato caynaaya labadayda indhood ay iga adkaadaanoo fa anaama aan meeshii sooxday guriga hortiisa intaan ku gam aan iska seexdo wa rubamaa waxaa dhici jirtay samictuhu inaan maqlo rasuulka oo sala allahu calayhi wasalam yaquulu odhanaya samica allaahu liman xamida famaa zaala rasuulku sala allahu calayhi wasalam iskama bedeleen yuradiduha inuu ku celceliyo zamanan atwal waqti ka dheer min tardiidihi ku celcelintiisii lifaatixati lkitaabi faatixada uu ku celcelinayay waqti ka dheer inuu samic allahu liman xamida ku celceliyo waqad kaana waxaa ahaa buu yidhi min caadati rasuulillaahi rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalam dhaqankiisa waxaa ka mid ahaa annahu arintu inay tahay arrinta inay tahay arrintu maxay tahay oo dhaqanka rasuulka ahaa maa sanaca uma sameeyo lahu rasuulka axadun qofi macruufan wanaag ilaa hadday qofi rasuulka wax wanaaga u samayso amay abaal u gasho ilaa hadday u gasho abaal ama wanaag u samayso axaba rasuulku wuxuu jeclaa an yujaasiihi inuu u abaalgudo inuu u abaalgudo ayuu rasuulku jeclaa caleyhi qofkaas wanaagga uu sameeyey ama abaalka uu galay abaal la-eg ama ka weyn inuu u galo ayuu rasuulku jeclaan jiray sidaas ayaana dhaqankiisa ahayd bimaa wuxuu ugu abaalgudo waxaasoo huwa isaguba ajallu ka weynan badan minhu abaalkii loo galay abaalkii uu qofku u galay mid ka weyn inuu u galo ayuu rasuulku jeclaan jiray ama sidaasaaba dhaqankiisa ahayd waqad axabba rasuulku marka wuxuu jeclaaday an yujaasiinii inuu iga abaalgudo calaa calaa khidmatii adeegidda aan u adeegayo lahu rasuulka aan u adeegayo inuu ii abaalgudo ayuu rasuulku jeclaa fa aqbala calaya wuu igu soo jeestay ilaan waan wada joognaa mar walba calaya maalin maalmaha calaya anuu igu soo jeestay daata yowmin maalin maalmaha ka mida wa qaala wuxuu yidhi rasuulku sala allahu calayhi wasalam yaa rabiica wa rabiicow rabiica ibna kacabow fa qultu waxaan idhi labeyka yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow hooy hooy hooy baan idhahnaa war hebel hoo hoo yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow wa sacdayka ay waa un jawaab fa qaala wuxuu yihi rasuulku salnii waxaad i weydiisataa shay-an wax wuxuun i weydiiso actihu laka waan ku siinayaa fa rawaytu waan fikiray buu yihi qaliilan wax yar ayaan fikiray uma markaa kadib qultu waxaan idhi amhilnii bal isug ii kaadi yaa rasuulallaahi rasuulka ilaahay ow ii kaadi liandura aan ka soo fiirsada eh fii maa atlubuhu waxa aan kaa dalbanaya minka adiga waxaan kaa dalbanaya aan kasoo fikiro oon kasoo fiirsade waqti isi uma markaa kadib markaan kasoo fikiro aclimka aan ku soo ogeysiiye fa qaala rasuulku wuxuu yidhi laa ba'sa calayka okay dhib male dhib male waad yeeli kartaa sidaas wa kuntu waxaan ahaa buu yidhi yowma idin maalinta ayada yacni markuu rasuulku ileeyahay war waxay weydiiso waan ku siinayaaye yaa laga wadaa maalintaasi waxaan ahaa shaaban wiil dhallinyaro ah faqiiran oo danley ah laa ahla lii reer ma lahayn xaas iyo caruur midna ma lahayn walaa maala waxanti ana ma lahayn oo waan faramadoobaa ama waan faramadhnaa walaa sakana xataa meel aan seexdo oo hoy ma lahayn wa inamaa wax kalaba maahay kuntu waxaan ahaa aawi mid seexda ilaa sufati lmasjidi masjidka ardaagiisa ayaan seexan jiray masjidka ardaagiisa ayaan seexan jiray masjidku wuxuu leeyahay raxba iyo iyo sufa ayuu leeyahay marka waa meesha lagu weyse qaatay iyo meesha lagu tukado meesha udhaxaysa meeshaasaan iska seexan jiray kuwa halkaa seexda ayaan ka mid ahaa buuli maca amthaali kuwa aniga ila midka ah ayaan la seexan jiray oo min fuqaraai lmuslimiina muslimiinta kuwoodii caydha ahaa ama danleyda ahaa anoo kuwaa la jira ayaan waxaan iska seexan jiray buui masaajidka ardaagiis wa kaana naasu dadkuna waxay ahayn asxaabtu ka wadaaye yadcuunanaa kuwa noogu yeedha biduyuufi lislaami martidii islaamka ayay noogu yeedhi jireen ahlu sufana waa la dhihi jiray abu hureyre iyo ayaa ka mid ah wuxuu yidhi faa-idaa meel kaleo hadda ay meel ay ku jilaayeen iyo meel ay wax ka cuni jireen midna male waatan waxay ku noolaayeen hadduu sheegaya fa idaa uutiya maya fa idaa ataa hadduu u keeno fa idaa ataa hadduu u keeno axadun qof oo min almuslimiina muslimiinta ka mid ihi bisadaqatin wax sadaqa ah ilaa rasuulillaahi rasuulka ilaahay wax sadaqa hadduu u keeno sala allahu calayhi wasalam bacatha wuu noo soo diri jiray rasuulku bihaa sadaqadii kullihaa dhammaanteed yuu ilayna anaga noo soo diri jiray maxaa jira rasuulku sadaqa inuu cuno xaaraan bay ka ahayd marka dhammaanteed wuu noo soo diri jiray wa idaa ahdaa laakiin hadduu hadi u hadiyadeeyo hadiyadda iyo sadaqadu way kala duwan tahay maxay ku kala duwan yihiin sadaqadu mar walba waa min ghaniyin lifaqiir ruux hani ahoo hantiilo ah ruux faqiir ah waxa uu siiyo ee ilaahay darti u siiya ayaa sadaqa la yidhaah laakiin hadiyaddu waxa weeye ruux kaa hanti badan waxaad siinayso waa hanti badan yahay ama mid aad isku mid tihiin mid aad isku darajo tihiin ama mid kaa hanti badan ama mid kaa sarreeya madaxda sare iyo dadka maaragtay xataa yani yaa ugu sarreeya dadka ilaahay rasuulka ilaahay baa ugu sarreeya waxa la siiyo ee lagu sharfo ee micnaheedu uu yahay xoolaha ka dhigta iyo ma ahane ay tahay wax lagu sharfayo taasaa waxaa la yidhahdaa hadiyad waa la yaqaanaa oo ciidaha iyo waqtigaadaasa hadiyad laysa siiyaa marka rasuulku hadiyadda wuu qaadan jiray laakiin sadaqada ma qaadan jirin wax la ogyahay oo macruufa waaye wa idaa ahdaa hadduu hadyad ugu keeno lahu rasuulka sala allahu calayhi wasalam axadun cidi hadiyatan hadyad hadday u keento akhada wuu qaadan jiray rasuulku minhaa hadyadii shay-an wax ayuu ka qaadan jiray wa jacala wuxuu siin jiray uu yeeli jiray baaqiyaha inta uu qaatay waxa ka soo hadhay wax yar buu isagu ka qaadan jiray lanaa annaga ayuuna siin jiray sadaqadana dhammaanteed buu na siin jiray wixii hadiyadana intuu waxyar ka qaato yuu inta kalena annaga na siin jiray saasaan ku noolayn fa xadaatnii marka haddii saas aan faqiir u ahay oon saa u faramadhnahay waxay caqligu wuxuu u degdegayaa inaan idhaahdo bal dee waxoogaa xoolo ah hala isiiyo marka tii buu inoo sheegaya fa xadaatnii waxay iigu sheekaysay nafsiya naftaydu an atluba inaan ka codsado amaan ka dalbado min rasuulillaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam shay-an wax oo min khayri dunya adduunyada khayrkeeda ah wuxuun adduunyada wanaaggeeda ah oo xoolo ah kaasoo akhtani aan kaga hodmo kaga maarmo bihi isagaba min faqrin faqriga aan ku sugnahay iyo danlaynimada oo wa aqdu aan isu bedelo u noqdo kal aakhariina dadka kale uun nin la mida ka- maxay yihiin dad kale daa maalin mid hanti leh wa zawjin xaas leh wa waladin caruurna leh say dadka kaleba u yihiin sidaas inaan intaan noqdo iyo naftayda igu sheekaysay laakinnii hase hatee maa labistu fikirka isaga ah ma ku sii taagnayn ma sii wadin an qultu inaan idhi kol- isla kolkiiba waxaan idhi tabban laka hoogta eh saas weeye tabbo halaag halaag kugu dhac halaag kugu dhac inagu halaag kugu dhac maanu idhahna waxaan idhahnaa bala ku qaada eh wax saas oo kale yaa rabiica rabiica ibnu kacbow ina adunyaa ina dhab ahaantii addunyaa adduunyadani wixii xoole iyo wixii la mida zaa'ilatun tii tirtirmaysa weeye faaniyatun tii baaba'aysa weeye wa ina laka dhab ahaantii waxaa kuu sugnaaday fiiha adduunyada dhexdeeda waxaad ku leedahay risqan wixii alla kuu qoray risqi waxaad cunti iyo waxaad xidhati iyo waxaasoo dhan ba haddee risqiga waxa afka la geliye keliyata maaha kaasoo kaf kafalahu llaahu alla uu kuu kafaalo qaaday oo wixii way kuu qoran yihiin waad heli way kusoo gaadhoon casa wajalla falaa budda waxaana lagama maarmaan ah oo qasab ah oo hubaal ah oon shaki ku jirin an ya'tiyaka inuu kuu iman doono wixii alla kuu qoray wax alla wixii kuu qoray inay kuu iman doonto si kastaba ha kuugu timaado waddo kastaba ha kuu soo marto si kasta ha kuugu timaado eh in wixii alla kuu qoray ee risqi ah ee adduunya laguu qoray inay ku inay ku imanayso waa la hubaa waxba ha weydiisanen taasaan isidhi buuri waxaa kaloo idhi buuri warasuulu rasuulku sala allahu calayhi wasalama fii mansilatin martabo iyo darajo iyo makaano ayuu ku sugan yahay cinda rabbihi rabbigiisa agtiisa oo laa yuraddu lahu laa yuraddu lahu aan loo diidayn laa yuraddu aan laga radinayn oon loo diidayn lahu isagu macahaa darajadaa iyo makaanadaa iyo halkaa uu joogo rabbigiisa agtiisa dalabun wuxuu ilaahay ka dalbaday wuxuu alla ka dalbaday aan marna loo diidayn rasuulka ee fadlub ka dalbo minhu rasuulka waxaad ka dalbataa baan idhi buu idhi an yas'ala allaha inuu alla kuu baryo laka adiga min fadli alaakhirati aakhira fadligeeda wanaaggeeda galladda aakhiro galada aakhirata dambe inuu rasuulku kuu baryo ilaan rasuulku wuxuu ilaahay baryo oo weydiisto marnaba looma diidayo oo lama qadinayo eh taas alleelaha weydiiso baan isidhi buui fataabad waxaa faraxday buu yihi nafsii naftayda yaa lidaalika arrinta ayada ayay ku faraxday wastaraaxad way maaragtay faraxday oo way raaxaysatay lahu arrinta ayada ah uma markaa kadib ji'tu waxaanu imid ilaa rasuulilaahi rasuulka ilaahay baanu imid sala allahu caleyhi wasalam su-aalbu jawaab buu iga sugayay faqaala wuxuu yidhi maa taquulu yaa rabiica rabiicow marka maxaad leedahay maxaad go-aan soo gaadhay waa adigii yidhi waqti isiiye faqultu waxaan idhi buhi yaa rasuulallaahi rasuulka ilaahayow as'aluka waxaan ku weydiisanayaa waan kaa baryayaa an tadcuwa inaad barido lii aniga allaha alla inaad ii barido allah tacaala inaad ii barido an yajcalanii inuu iga yeelo rafiiqan mid kula jira adiga rafiiq ruuxa aan kaa hadhin ee kula jiraa la yidhaha laka adiga filjannati jannada jannada marka la galo adiga meesha ugu sarraysa meesha jannada ugu sarraysa ee firdows laclaa meesha ugu sarraysaad adi tegi anigana he xaggeen tegi haddii hataa aan jannada galo laakiin waxaan rabaa inaan kula joogo taas ilaahay ii bari baan yidhi faqaala wuxuu igu yidhi rasuulku man waa kuma oo awsaaka bidaalika arrintaas kugula taliyey arrinta ayaa kugula taliyey faqultu waxaan idhi laa maya wallaahi baan ku dhaartay maa awsaani igulama talin bihi arrintaas axadun cidina walaakinaka hasaate xiina markii qulta lii aad igu tidhi salnii wax warso waxay weydiiso uctika waan ku siinayaae xadatatnii nafsii naftaydu waxay igu sheekaysay an asalaka inaan ku weydiisto shay-an waxoo min khayri dunya adduunyada wanaaggeeda ka mid oo xoolo ah uma haddana maa labistu kuma sii nagaanin fikirkaas an hudiitu in la igu hanuuniyey ilaa ihaari albaaqiyati tahadhaysa inaan doorto calal faaniyati midan tirtirmaysa ee adduunyo ah inaan ka doorto oon doorto tahadhaysa oo aakhiro ah yaa ilaahay igu hanuuniyey fasa'altuka waxaan ku weydiistay an tadcuwa allaha inaad alla ii barida lii aniga bi an akuuna inaan ahaado rafiiqaka ka kula jira filjannati jannada fasamata wuu aamusay rasuulullahi rasuulka ilaahi sala allahu caleyhi wasalam tawiilan wax dheer ayuu aamusay uma markaa kadib qaala wuxuu yidhi aw kayra daalika war taa waxaan ahayn ma jirtaa yaa rabiica rabiicow faqultu waxaan maxaa jira taas way dhib badan tahay in rasuulku meeshuu joogo qof qof uun caadihi uu taga ee faqultu waxaan idhi kallaa wax kale oon codsanaya ma jira ma jiraan wax kale yaa rasuulalahi rasuulka ilaahayow famaa acdilu lama simayo mana barbar dhigayo bimaa sa'altuka wixii aan ku weydiistay shay-an wax kale oon barbar dhiganayaay ma jirto fa qaala wuxu ihi mar hadday sidaa tahay idan haddaba acinnii gacan igu sii arrintaasi wax sahlan maahane calaa nafsika naftaada waxaad igu caawisaa bikahrati sujuudi inaad sujuudda badiso fa jacaltu waxaan yeelay buu yihi oon bilaabay ad-abu inaan ku dadaalo filcibaadati cibaadada inaan ku dadaalo liaxdaa si aan ugu guulaysto oon ugu liibaano bimuuraafaqati rasuulillaahi rasuulka ilaahay la jiritaankiisa filjannati jannada kamaa sidii xadiitu aan ugu liibaanay oon ugu guulaystay oo nasiib ugu yeeshay bikhidmatihi inaan u adeego wa suxbatihi inaan la jiro fidunyaa adduunyada wallahu subxaana wa tacala aclam